tartankan u dhexeeyey kooxaha heerka labaad ah ee deegaanka ceelhuura ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xiriirka kubadda cagta ee deegaankaas iyadoona xiritaanka tartankan uu kasoo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha saraalka dibushiinta galmudug cumar guure iyo guddoomiyaha deegaanka ugu horeyn dhalinyarada tartankan soo abaabushay ee deegaanka ceelhuura ayaa sheegay in ay tartankan si iskooda ay iyagu sababuleen iyagoo baaq u diray wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha galmudug oo ku saabsan siday kaalin kaga qaadan lahayd qabashada tartamada kale horta waxaa halkan lagu soo gobeeyey koobkii kooxaha heerka labaad ee degmada ceelguula ay naga soo qayb galeen gudoomiyaha degmada ceelguula mudane cabdishakuur cabdiqaadir cusmaan iyo agaasimaha guud ee gudaha agaasimaha cumar mar labaad mar labaad waxaan mahad celinayaa guddigii madax bannaanaa ee ka shaqeeyey inuu qabsoominta koobkan halkan waxaa baaq ugu dirayaa dhammaan bada ee qusaysa arrimaha isboortiska ee ugu horeeya wasiirka wasaarada dhallinyarada ciyaaraha degmada galmudug waxaan leenahay ceelguro waa istaagtay cageeda ku istaagtay kaliya waxaa u baahan inaan hore loo dhaqaajiyo isboortiskeeda waxaan rabnaa inaad ka gacan ka geysatid ee tartamada soo socda aan qaban doono insha allah gudoomiyaha degmada gudoomiyaha deegaanka ceelgulla ayaa dhankiisa waxa oo uu sheegay in ka maamulhaanay diyaar u yihiin inay taageeraan isboortiska si isdhexgalka bulshada sare loogu qaado galabtay waxaa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno kulankan soo xiritaanka koobka ka socday degmada ceelgulla heerkiisa labaad rag dhallinyaro ah oo xirfadooda ku soo bandhigayeyna ay galabtay ku muujiyeen meeshaan guushu markastaba koox bay raaci lahayd kooxda qaada waxaa leeyahay hambalyo kooxda labaadna waa guulaysateen sidoo kale heerka labaad ayaa idinkuna timaadeen kaalinta labaad waxaan dhihi lahaa saaxiibbada waa in la dardargeliyaa dhiirigelinta iyo in markasta loo sameeyo fursadahan oo kale dhallinyarada oo jaanisadan oo kale ay helaan haddii ilahay idmo waan u jeednaa marxaladda jirta iyo baahida ka jirta dhanka garoonka laakiin biidnilah insha allah warndhey waa isbedeli doontaa xaaladdu niyadda kheyra lagu hayo deegaanka ceelgulla ayaa sameynayay horumaro dhinacyo kala duwan ah sanadihii ugu dambeeyey ah isagoona deegaankan ay dhowaan markaasi la caleemo saaray maamulkiisa cusub